arinta ugu culus waxa weeyaan ceelaf weyn waxaan odhan lahaa dadkaa walaalaha ceelaf weyn ku dhaqan colaaddu wax alla waxa idin taras ma jirto nabad baad u baahantihiin colaadu ma baahnidna ilaahay dartii colaaddaa iskaga joojiya walaalooba guddiyada ku dhex jirana waxaan leeahay si xaqa ugu garsoora oo heshiisiya dadkaa go'aannada aad ka soo saartaanna goobjoog ku fuliya si aynan u noqon wax soo noqnoqda oo dadku go'aankii hore lama fulin yuuna ninka khaldani qiil ka dhigan waxaan leeyahay dadka joogee dhexdhexaadinayna go'aanka ay ka gaadhaan ay ku dhexdhexaadiyaan halkiisa ha lagu fuliyo waxaanan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay nabad ku soo dabaalo caqliga wanaagsan u soo noqdo naxariistu ay u soo noqoto ay iska daayaan fidnadda micnola'aanta ah ee ay ilaahayna kaga fogaanayaan iyakuna isku dhibaataynayaan tukanraq laftigeega nabad baan ugu baaqayaa labada dhinacba inay nabad noqoto dagaalkana la joojiyo colaad